multaqe heer sare oo si weyn loo soo qabanqaabiyey ayaa wuxuu ka dhacay howlka jaamacadda tacliinta sare alqima waxaana lagu bidhaaminayo si toosa loo iftiimiyey falastiin halka ay dhacdo iyo ahmiyadday u leedahay muslimiinta waxaa kasoo qaybgalay oo kalimaad kala duwan ka jeediyey qaar ka mid ah culimada diinta islaamka iyagoo inta badan isdultaag ku sameynayay dhulka falastiin ee gumeysiga yahuudda ku hoos jira waxaa sidoo kale laga hadlay xaaladda iyo maraaxiisha ee soo martay falastiin laga soo bilaabo kun iyo sagaal boqol ilaa iyo maanta waxaana multaqahani dadka kasoo qaybgalay dhammaantood ay ka hadlayeen loolanka soo jireenka ee falastiin ka jira marna ahaa furasho marna gumeysi ahaa waxayna si weyn uga hadleen culimada iyo kasoo qaybgalayaasha waxa keenay in gacanta ay ka baxdo dhulka falastiin waa kuwani qaar ka mid ah culimada kasoo qaybgashay kulanka oo sharaxaad quto dheer ka bixinaya dhulka falastiin iyagoo dhanka kalena ka hadlaya furashooyinka dhulka falastiin iyo makriga ay u maleegayaan sahaynada yahuudda iyo dabadhilafyadooda ay ugu horeeyaan mareykanka ingiriiska iyo faransiiska oon mowqica falastiin iyo ahmiyadda waxyar u ka iraaho mowqica saaad u jeedaan oo sabuuradda ama maxaanku irahdaa boorka saaran mowqica falastiin ee sidai u samaysan tahay ee shakligeeda waa haakadaa wey markii la qaato jugraafi keli ama juqraafi ahaan waxay u dhaxaysaa markii la yidhaaha xagga dhigaha iyo loolalka ama cardu dawaa'ir oo duulka caalamkii siduu u samaysan yahay iyo jugraafigii labaatan iyo sagaal dhibic soddon darajo ilaa soddon iyo saddex shan iyo toban shimaal ayay maaragtay ka jirtaa oo xagga waqooyiga ah ayay dhacdaa kuwaasi waxa weye waa dawaa'irul cardiga wey filistiin bayna asuquuti wataxriir على مر التاريخ منذ الفتح إلى اليوم قضية فلسطين waxay soo bilaabatay xilligii nabigeena salawaatu rabbi wasalaamu calayhi dacwadan allah subxaana wa tacaala uu usoo dhiibay nebigeenna markuu tamakunay magaalada madiina wufuudduu u diraayey muluugta ayaa wafdi wufuudda ka mid ah romaaniyiinta loo diray oo haystay ardu falastiin ayaa la dilay si dulmi ayaa lagu dilay kabacdina nebigeenna si uu uga argudo qaswadii mu'ta sanadkii sideedaad ayaa dhacday waad ogtihiin cadad haa'il ah laba boqoloo kun oo ciidan ay soo diyaarsadeen saxaabadana saddex kun ay ahaayeen wa maca daalika cadadka ka shahiiday labayo toban qof saxaabada lagu sheegaa iyagoo guul ku fadhiyana way soo laabteen cadad haa'il ah laba boqoloo kun oo ciidan ay soo diyaarsadeen saxaabadana saddex kun ay ahaayeen wa maca daalika cadadka ka shahiiday labayo toban qof saxaabada lagu sheegaa iyagoo guul ku fadhiyana way soo laabteen ka bacdi waxaa xigay khaswadii tabuuka soddon kun oo mujaahid ayaa shaarigay usaama bin zayd ayaana hogaaminayey ujeeddooyin badan bay xambaarsanayd intiqaaman liabiihi bartiina waa tegey allahna subxaanahu wa tacaala uu kusoo guuleeyey isagoo guul ku fadhiyana waa soo noq ciidankaas nebigu wuxuu u diyaariyey intuusan geeriyoonin lifatxi falastiin baytlmaqdis xoraynteeda ayuu u diyaariyey nabigeena salawatu rabbi wasalaamu calayh ka bacdi rasuulka markuu geeriyooday waxaa xilka la wareegay abubakr sidiiq radia allahu canhu salaxudiin alayuubi sidoo kale kulanka waxaa ka hadlay qaar ka mid ah kasoo qaybgalayaasha oo iskugu jira ardayda jaamacadda alqima iyo macaahidda kale ee ku yaala walaayada martigelisay kulankani waxaan ka mid ahay ardayda labada macahad asakhaawi iyo albayaam haddaan mushaarakeeyo فلسطين موقعها هي وأهميتها في العالم الإسلامي كله فلسطين وحاكوية له قبلة المسلمين الأولى ماشي قبلة المسلمين تقوه رئيسي وتكن جيرين فلسطين بيكوتالا وحيابها هادو كل عيا ولا لهنا فلسطين وحيابها إنا إنو كل عيو وحاوي إنو دلعنا إيتهايوه فلسطين موقع هذا هي أهمية هذا مركز لقاهد للربو وحالة ممارمان أه sidaan oo kale in lasoo qaato aayadda qur-aanka kariimka ah ee boorka noogu qoran oo ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay sidaad boorka ka arkaysiin subxaana aladii asraa bicabdihi leylan min almasjid alxaraami ila almasjid alaqsa aladii baaraknaa xawlah baaraknaa xawlah aan hareerihiisa barakaynay waxay tilmaamaysaa taas muhiimadda ay leedahay qadyada falastiin ayaa ah qadyad ay ku midaysan yihiin guud ahaan dadka muslimiinta waxayna dadka muslimiinta meel kastoo ay joogaan ay walaalahooda falastiin ku sugan la dareemayaan dhibaatada ay ku hayaan ciidamada sahaynada gumaystaha yahuudda